بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka mujaahidiinta jasiiratulcarab oo fuliyey weeraro lagu beegsaday murtasaqada imaaraadka oo ka dhacay koonfurta yemen kadib fadeexaddii baydhan uu kala kulmay dagaalka khaza ma laga yaabaa in xisbiga dimuqraadiga uu beddelo mowqifkiisa haddii xilka madaxtinimo ay ku guulaysato kamaala haris dadka ku dhintay dagaalada ka holcaya mandiqadda alfaashir ee waddanka suudaan oo kor u dhaafay shan kun oo ruux musiibo daran oo laga soo sheegayo daarfuur xilli uusan guul la taaban kara gaarin mid ka mid ah dhinacyada hardamaya dibadbaxyada ka socda waddanka bangaladesh oo weli sii socda iyo dhimashada shacabka oo kaabiga ku haysa laba boqoloo ruux tirada dhimashada ee dhulgo'ay ka dhacay dalka etoobiya oo gaartay boqolaal ruux iyo xukuumadda abey oo weli garan la sidii ay u maarayn lahayd shakhsiyaadka nool ee ku hoos jira dhulka hoostiisa qodobada kale aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladaha masar iyo suudaan oo mar kale ka soo horjeestay mashruuca biyo-xireenka annahda kuna tilmaamay mid halis ku ah dalkooda haddaba maxaa xilligan ku soo beegay hadalkaasi sidee ayaan ku soo celin karnaa ilbaxnimadii iyo horumarkii islaamka uu horseeday caalamka maxaase ka ognahay hababka gaalada ay isugu dayaan inay ku soo shirqoolaan muslimiinta si loo dumiyo qiyamkooda suuban iyo akhlaaqdooda qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargaysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حادي waa hagaag waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa faracyada kala duwan ee mujaahidiinta alqaacida ee ku kala firirsan daafaha caalamka ayaa sii laba jibaaray muddooyinkii dambe weeraradooda ka dhanka ah cadowga allah ee isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta duulaanka ku ah islaamka iyo muslimiinta howlgallo lagu naafiyey maleeshiyaadka xukuumadaha ridada ah ee ka jira galbeedka afrika iyo yemen ayay siyaabo kala duwan u fuliyeen jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin iyo ansaaru shareeca ee kala taabacsan faracyada alqaacida ee maqhribul islaami iyo jasiiratul carab bayaan ka soo baxay warbaahinta ansaaru shareeca ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen fadhiisimo maleeshiyaadka murtasaqada imaaraadka hoostaga ay kaga sugnaayeen laba deegaan oo lagu kala magacaabo almadiiq iyo alkaasir ah ee ka tirsan mandiqadda albaqiira duqaynta oo ay fulisay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ayaa dhowr gantaal waxaa lagula beegsaday saldhigyada cadowga iyadoo khasaare naf iyo maalba isugu jira uu ka dhashay mandiqadda waadi cumraan iyadana allah fadligii waxay diyaaradaha mujaahidiintu duqaymo culus la beegsadeen saldhig ay kaga sugnaayeen murtasaqada imaaraadka uu soo kiristay si uu ugula dagaalamo islaamka iyo ehelkiisa howlgalladan waxaa ka sii horeeyey weerar toos ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen fadhiisimaha maleeshiyaadka caloosha dushaqaystayaasha imaaraadka ee mandiqadda albuqayra weeraradan ayaa qayb ka ah xamla dagaaleedka sihaamul xaq oo socda muddo ka badan hal sano oo allaha fadligii mujaahidiinta ay kaga hortageen duulaan uu cadowgu soo qaaday balse libaaxyada islaamka ee ka jihaadaya yemanta xigmadda iyo iimaanka ayaa jilbaha u astay islaamka iyo muslimiintana ka difaacay sharta dowladda imaaraadka iyo xulafadeeda inta ay socdaan howlgallada sihaamul xaq waxay galaafatay nolosha saraakiil iyo askar ka tirsan cadowga kuwaasoo iyagoo kibir isqaadqaadaya soo galay waadiyada gobollada abyan iyo albaydaa balse ay halkaasi ugu dhakanaayeen haliyaye mujaahidiin ah oo marsiiyey masiirkooda mujaahidiinta ansaaru shareeca oo ah farac ka mid ah tandiimka qaacidatul jihaad ee dhulka jasiiratul carab ayaa dagaal jihaad ah kula jira cadowga kala duwan ee ku sugan yemen laga soo bilaabay isbahaysiga sharta ay hogaaminayaan dowladaha dawaaqiida carabeed ilaa maleeshiyaadka raafidada ah ee iiraan ay ka dhisatay waqooyiga yemen waxay sidoo kale fuliyeen howlgallo caalami ah oo ka kala dhacay daafaha dunida kuwaasoo lagu edbiyey cadowga saliibiga ah waxaa la xasuustaa kaalintii ay ku lahaayeen u argudidda rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam markii lagu xadgudbay sharafkiisa iyo weerarkii ay sannadkii laba kun sagaal iyo toban ka fuliyeen saldhigga ciidanka maraykanka bensagola oo uu fuliyey mid ka mid ah halayeeyadeeda haldoorka ah iyo rijaasheeda qarsoon dhanka iyo galbeedka afrika libaaxida towxiidka iyo fursaanta shareecada ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa wacdaro dagaal ka dhigaya maqhribul islaami oo ay ku edbinayaan saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah ee isku bahaystay inay ka hortagaan hirgelinta shareecada islaamka ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday fariisan maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee burkina faso ay ku leeyihiin mandiqada tashakaawi waxaa lagu dilay weerarkaasi kow iyo toban ka mid a cadowga halka lagu qaniimaystay hub leh nuucyo kala duwan dhanka iyo toogo ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday fadhiisin maleeshiyaadka dowladdaas ay ku leeyihiin mandiqada dambaagu dagaal qaatay in muddo ah kadib waxay mujaahidiintu si dhammaystiran ula wareegeen saldhigga cadowga lix askari ayay halkaasi ku dileen hub kala duwanna way soo qaniimaysteen qaniimada waxaa qayb ka ah laba gaari oo nuuca dagaalka ah oo ay sawiradooda ay baahisay mu'asasada azallaaqa sidoo kale weeraro isugu jira qaraxyo iyo kamaa-in ayay siyaabo kala duwan toddobaadkan gudihiis mujaahidiinta uga fuliyeen gobollo kala duwan oo ka tirsan burkina faso iyo maali jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa halgankeeda jihaadiga ah horumarin ku wada iyadoo marba marka ka dambaysa dhimbilaha jihaadka sii gaarsiinaysa waddamo hor leh oo dhaca mandiqada dalalka maali burkina faso neger efricos togo muritaaniya nigeriya iyo kuwo kale ayay si toos ah uga howlgalaan dagaalyahanadeeda waxay halgan dheer la gashay dowladaha maraykanka iyo faransiiska oo muddo sannado ah duulaan ashahaada la diriirnimo ka waday halkaas balse iyagoo madaxa foorarinaya isaga baxay mandiqadda beddelkeeda ayay hadda dhiig bixinayaan gumaystihii beddelay kii reer galbeedka oo ah ruushka howlgallo barakaysan oo lagu dilay maleeshiyaadka calooshad ushaqaystayaasha ah ay soo kiraysteen xukuumadaha boomaaco wagaduugo iyo niyaami ayay fudhisay bilihii lasoo dhaafay jamaacada ayaana wacad ku martay inay jihaadkeeda sii wadayso ilaa dhulalka muslimiinta laga xuraynayo cadowga isku soo bahaystay muuqaalo ay siyaabo kala duwan u faafisay warbaahinta jamaacada ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay boqolaal askari oo ku tababaranaya mucskaraadkeeda kuwaasoo ku soo biiraya jihaadka barakaysan ee ka socda mandiqada galbeedka afrika
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo elyaas cabdulaahi suybaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa caalamka aan markan soo dhoweeyo walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga
waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa suudaan taribiyon ee ka soo baxa waddanka suudaan kaasi oo daabacay warbixin ay soo saartay mid ka mid ah hay-adaha ururgaaleedka qaramada midoobay ee ka howlgala waddankaasi wargeyska ayaa sheegay in hay-adda ururka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ay diiwaan gelisay in dad badan oo qaxooti etoobiyaan ah iyo kuwo kale oo si sharci darraha ku soo galay dalkaasi ay ka qaxeen deegaanka abuurakham ee ka tirsan gobolka alkadaarif ee dhaca bariga suudaan kadib markii ay halkaasi ciidamo ka tirsan milatariga ay saldhigyo iyo xarumo dagaal ka samaysteen deegaanka abuurakham ee ay ka carareen dadka etoobiyaanka ayuu wargeysku sheegay inay ku taallo xerada aldanidaba taasi oo martigelisa in ka badan labaatan kun oo qaxooti etoobiyaan ah kuwaasi oo ka mid ah ku dhowaad toddobaatan kun oo barakacyaal ah oo dalkooda ka soo qaxay bishii nofembar sannadkii labada kun iyo labaatankii kolkaas oo dowladda uu madaxa ka yahay abiy axmed ay bilowday ololaha milatari ee ka dhanka ah jabhadda xureynta dadka tigreega oo ah gobolka deriska la ah suudaan hay-adda ururgaaleedka qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga suudaan waxay warbixinteeda ku sheegtay in dadka etoobiyaanka ah ee ku dhaqnaa tuulada abuurakham iyo xerada weyn iyo sidoo kale dadka suudaaneyska ah ee deegaankaasi ku dhaqnaa ay u guureen meelo kale oo ka baxsan kadib markii ay arkeen ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga oo xerooyin dhisanaya aagana uu isku beddelay mid dagaal wargeyska ayaa sheegaya in ciidamada suudaan ay fariisimo ciidan ka samaysteen deegaanka abuurakham si ay uga hortagaan maleeshaadka gurmadka deg dega ah ee doonaya inay u gudbaan gobolka alkadaarif kadib markii maleeshaadkaasi ay la wareegeen gacan kuhaynta deegaano ka tirsan gobolka sanaar dhanka kale wargeyska suudaan taribiyon ayaa daabacay warbixin kale oo uu ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee waqooyiga daarfuur kaasi oo sheegay in iskahor-imaadyada ka dhacaya alfaashir ay sababeen dhimashada iyo dhaawaca in ka badan shan kun oo qof ibraahim khadar oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ugu magacaaban waqooyiga daarfuur ayaa u sheegay wargeyska suudaan trebion in tirada dhimashada tan iyo markii uu qarxay dagaalka alfaashir ay gaartay toddoba boqol iyo konton qof halka afar kun iyo toddoba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen mahraad baad u mahadsan tahay saxiifadda inoo xigta ee xubinteenna maanta waxa ay noqonaysaa the guardian oo ka soo baxda dalka ingiriiska waxay warbixin ka daabacday mowqifka kamala harris ee ku aadan taageeridda maamulka yuhuudda iyo qadiyadda filistiin waana kadib markii ay ku guulaysatay xilka madaxtinimo ee maraykanka kamala harris ayay saxiifaddu sheegaysaa in wax badan ay ka duwan tahay jo baiden ayna eegi doonto dhibaatooyinka uu geysanaya maamulka yuhuudda arrintaasoo dabcan u muuqata mid ay dib ugu soo celinaysa heybaddii maraykanka ee luntay kadib markii uu qarxay dagaalkan toddobadii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan haweeneydan hadda ku magacaaban madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka islamarkaana u sharaxan xisbiga dimuqraadiga ayaa iska indhatiraysa la kulanka hogaamiyaha yuhuudda benyamin netanyahu oo hadda ku sugan gudaha washington n waxaa la sheegay in kamala harris arrimaha hadda miiska u saaran inay ka mid yihiin inay dib u dhaqaajiso malafka xallu dowlatayn kaasoo filistiin looga dhisayo laba dowladood oo yuhuudda iyo filistiiniyiintu ay leeyihiin iyadoo la hirgelinaya heshiiskii oslo ee kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii dhanka kale harris waxa ay sheegtay inaysan ka tanaasuli doonin difaacidda iyo ilaalinta maamulka sahaayinada waana sida ay sheegayso saxiifadda the guardian een dabcan maahirow middan waxay u muuqataa mid xisbiga dimuqraadiga uu ciidda madaxa kaga ceshanayo maadaama maraykanku uu u soo jiiday sumcad xumo darantan iyo markii uu bilowday dagaalka hadda ka socda filistiin jo baidenna uu fagaarayaasha la taagan yahay hadallo iyo ficilo intuba isburinaya si ka duwan taas wuxuu xisbiga jamhuuriga ee uu u sharaxan yahay donald trump caddeeyey mowqifkiisa ku aadan khaza iyo qadiyadda filistiin isagoona sheegay in arrinkan uu hal dhinac u ridi doono maamulka sahaayinadana uu ku garab istaagi doono wax weliba uu u baahan yahay si uu ugu guulaysto dagaalka khaza n isbuucan gudihiisa waxaa gudaha washington ku kulmay netanyahu iyo donald trump halka ninkani muddada ku sugan caasimadda maraykanka uusan la kulmin jo baiden intaasoo dabcan maahir oo caddaynaysa halka uu marayo khilaafka u dhexeeya sahayanada aqalka cad iyo tan talaabiib
waad mahadsan tahay iliyas wargeyska inoo xigaa xubinteenna waa asharqul awsad wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan korar lixaad leh oo ku yimid tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ka socda waddanka bangaladesh wargeyska ayaa sheegay in tirada dadka xabsiyada loo taxaabay intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha wata ee bangaladesh ay kor u dhaafeen laba kun iyo shan boqol sida lagu sheegay tirakoob ay sameeyeen hay-adaha ammaanka iyo kuwa caafimaadka dadka ku dhintay dibadbaxyada bangaladesh ee ay hurinayaan ardayda ayaa la sheegay inay kor u dhaafeen boqol toddobaatan iyo afar qof oo ay ku jiraan tiro saraakiil iyo askar ah oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dowladda dibadbaxyadan oo ah kuwa looga soo horjeeday in la siyaasadeeyo qoondada shaqo ee ardayda ayaa dalkan ka qarxay toddobaadkii hore waxaana markii dambe uu isku beddelay qalalaase ka mid ah kuwii ugu darnaa ee dalkan soo wajahaa inta ay jirto xukuumadda hadda talada haysa maahiraad baad u mahadsan tahay innagoo markaan soo gaarnay gunaanudka xubinteenna waxaan iminka soo qabanayaa majalladda adis standard ee ka soo baxda gudaha dalka itoobiya warbixin ay daabacday ayay ku sheegtay tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo dhulgo maalinkii isniintii ku dhuftay deegaan dhaca koonfurta dalka itoobiya dhulgo-an ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaan ka tirsan gobolka goova ee dhaca koonfur bari dalka itoobiya cadadka dadka ku geeriyooday dhulgo-an ayaa gaaray ilaa laba boqol labaatan iyo sagaal qof qaybaha dhexe ee warbixinta ayaana lagu xusay in ilaa boqol afartan iyo siddeed qof oo ka mid ah dadkaas geeriyooday ay ahaayeen rag halka siddeetan iyo kowda kalena ay isugu jiraan haween iyo carruur dhanka kale waxay xogtu maahirow intaasi ku daraysaa in dhulgo la mid ah midkaas uu ka dhacay isla gobolkaasi walow aanan la soo warin khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay xukuumadda abiy axmed ayaa u muuqata in arrinkan ay ka samaysay gaabis weyn oo waxaa sawirada iyo muuqaalada laga keenaya goobaha ay ka dhaceen dhulgo aad ku arkaysaa bulsho iyada dhexdeeda ismaciinbiday oo isku gurmanaysa halka gurmadka dowladda xabashida itoobiyana uu goobahaas soo gaarayo xilli dadka qaar ee ku hoos go-doonsanaa dhulka hoostii ay geeriyoodeen aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyowm ayaad weli dhegaysanaysaan sidee ayaa lagu soo celin karaa ilbaxnimadii iyo horumarkii uu islaamka u horseeday caalamka maxaase ka ognahay siyaabaha ay gaalada isugu dayayaan inay ku shirqoolaan muslimiinta si meesha looga saaro qiyamkooda suuban iyo akhlaaqdooda warbixin arrimahaasi daaran waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir waxaa markaad u kurgasho taariikhda ummadda muslimka ah iyo barbilowgeeda sidii uu ahaa aad fajacayo ama kaa kala kulmaysaa waxyaabaha aad ku arkaysa kutubtaasi ka hadlaya futuuxaadka uu yeesheen ee saxaabada iyo taabiciinta allaha ka wada raali noqdee kuwaas oo ay si weyn ugu sii bulashay dowladdii islaamka muddo koobanna ugu fiday daafaha adduunka iyadoona fardahooda ay cagta soo mariyeen bari iyo galbeed iyo guud ahaan caalamka furashooyinka ay sameeyeen iyo jihaadkoodii barakeysnaa waxaa la soo ifbaxay caqiidadooda suuban iyo mabda-ooda salka adag kuwaas oo ay ku heshanayeen dariiqa kuna gaareen horumarka adduun ee ay ugu adeegeen diinta islaamka iyo toosnaanta uu allah ku hanuuniyey waxay diinta xaniifyada ku faafiyeen dhulka oo idil iyagoo yaqiinsan nasriga uu allah u yaboohay waxayna kaashanayeen kitaabka wax hanuuniyey iyo seefta yoolkoodana wuxuu ahaa sidii ay dadka uga saari lahaayeen is-adoonsiga cibaadadana allah loo keli yeelo waxay ku guulaysteen jihaadkooda iyagoona burburiyey imbaraduuriyaadkii ugu waaweynaa ee gaalada oo ay ku wajaheen imkaaniyaadkooda daciifka ah markii loo barbardhigo awoodihii gaalada ay hubka ay wateen hase ahaatee waxay ku kala duwanaayeen ayaa ah in silaaxa ay hubka caqiidada uu ahaa midka ay ku heleen guusha allahna uu u gargaaray cadowgiisa iyo cadowgooda saxaabigii daliilka ee ribciya ibnu caamir allah ka raali noqdee wuxuu si weyn u dhaqangeliyey oo uu gaalada iyo cid weliba dariinsiiyey qadiyadda islaamka iyo hadafka muslimiinta waxaa markii ribciyo ibnu caamir ula kulmay boqorkii uu yidhi oraah cajiib ah oo ilaa maanta ka dhigan astaanta cisiga iyo halkudhega ay had iyo jeerba xambaarsan yihiin mujaahidiinta qisadaasi ahmiyaddeedaba waxaa sharaxaad ka bixinaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xafidahullah saxaabiga la yidhaahdo ribci bnu caamir atamiimi radi allahu tacala canhu qisadiisu waxay ahayd qisa layaab badan waxayna dhacday waxyar ka hor intaanu dagaalka qaadisya uusan dhicin waxaa la wariyaa saxaabiga ribci bnu caamir inuu ka mid ahaa raggii dimashik ka qaybgalay furashadeedii inuu ka mid ahaa dadkii khuraasaan wax ka furtay waxaa la wariyaa inuu taariikh gaara ku leeyahay macrakadii nahawand qisadu marka waxay ahayd sacd bn abi waqaas radi allahu tacaala canhu yaa rustum risaalo u soo diray oo ku yidhi wafdi soo dir kadibna sacad wuxuu doortay rag buu doortay oo uu ribci ibnu caamir oday ka yahay gaaladu sidoodaba dhagarta kama zuulaan waxay ku tala galeen inay dadkaas markay u imanayaan waxoogaaga adduunyada ay ku wareeriyaan gogol weyn oo qurux badan oo xariir iyo dahabi wax walba isugu jira ayaa la goglay kuraas waaweynna waa la dhigay laakiin ribcii iyo saxaabadiisii niman waxay ahaayeen runtii ku labisan takhashufka iyo tadallulka rabbi subxaanahu watacaala waracnimo ay ka muuqatay waxaa la wariyaa marka ribci ibnu caamir markuu soo galay meesha faras gaaban oo daba go'an waran aad ma garanaysa waxa weeyaan u baaba'san laakiin afka hore ay kaga xihan tahay wax ka mid ah wixii laga furtay furus taasuu raba nimanka laftigooda inuu ku dareensiiyo in maalkoodu mustaqbalka uu ku soo wareegi doono gacanta muslimiinta hadduu meeshii yimid wuxuu gudagalay inuu faraskii kula istaago gogoshii warankiina uu ku mudo nimankii meesha jooga xaashiyadaha waxay ku yidhaahdeen hubka iska dhig oo ka joog meesha wuxuu ku yidhahdeen inaan hubka dhiga sugi maysaan adinkaa ii yeeray inaan iska laabto iyo inaan hubkayga anoo wato inaan soo galo kadibna boqorkii rustum wuxuu yidhaha la soo daayo hadduu gudaha soo galay faraskiisna meel buu ku xidhay isagiina aayar buu dhulka iska fadhiistay gaalkii markii su-aal buu bilaabay wuxuu ku yidhi maxaad naga soo doonteen ribci ibnu caamir wuxuu ka warbixiyey hadal runtii ay ka muuqato cisada islaamka wuxuu yidhi ilaahay baana soo saaray subxaanahu watacaala wuxuuna noo soo diray addoommaha is addoonsada inaan addoonsiga ka saarno oo u saarno inay rabbigii addoommaha iska lahaa inay addoon u noqdaan in diimahan baatilka ah ee dulmiga ku dhisan ee dadka lagu dhaqahayo in loo wareejiyo ama loo bedelo cadliga islaamka ciriiriga ay dadku dareemahayaan in ma garanaysa waxa weeyaan si cada loogu bedelo adduunkan ciriirigiisii aakhira in loogu bedelo arrintaa markuu kula hadlay boqorkii furus wuxuu yidhi waaye haddii xaaladu sidaa tah bal aan soo tashanay wakhti ha nala siiyo ribci ibnu caamir wuxuu ku jawaabay inagu sidaa nebi moxamed sal alla alih wasalam nebigeenni aan ka barannay saddex maalmood ayaan idin siin karnaa saddex maalmood wax ka badanoo idin siin karnaa haba yaraatee ma jirto haddii saddexda maalmood ay dhammaatana saddex arrimood middood inaad yeeshaan waa lagama maarmaan ama aad ku tala gashaan waa kow inaad islaamtaan oon iska kiindayno inaad jiisya bixisaan idinkoo dulli idinka muuqdo iyo in seeftaas ina kala saarto marka runtii hadalkaas ribci ibnu caamir uu kula hadlay boqorkii furus waxaa ka muuqata qofka muslimka ah waxyaalaha laga doonayo gaar ahaan ruuxa mujaahidka ah ee raba inuu dacwada dadka ka guto waxyaalaha laga doonayo waxaa kaloo meesha ka muuqata oo runtii aad iyo aad looga dhexdheehan karaa ama laga fahmayaa inaani marnaba jihaadkii dacwadu aysan kala maarmaynin inay tahay qofka muslimkaa mowqifkiisa meel kasta u tago inuu caddaysto hase ahaatee casrigan aynu nool nahay waxaa muuqataa in inta badan la dayacay sharafkii islaamka usoo hooyeen jiilkii uu soo barbariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwaas uu jihaad ku ahaa acmaasha uga horeysa si ka duwan sida ay waqti xaadirkan ummaddu uga cagajiidayso markii loo eego cibaadaadka kale ee ay xoogga saaraan markii la arkay in ummaddii jihaadka ay xanuunsatay kana caajistay masiiradii islaamka iyo dacwada lagu faafiyey caalamka waxaa taa beddelkeed soo hanqaltaagay kufriga iyo ducaadiisa kuwaas oo bilaabay inay geeddheer iyo mid gaabanba u fuulaan sidii loo xididasiibi lahaa islaamka iyo ehelkiisa balse allah fadligii shirqooladooda ayaana guulaysan keliya waa mid u baahan caqiido sal adag iyo in lagu dhabar adeego diinkan la isku garabsiiyo difaaciisa laguna faano islaamka iyo cisiga oo allah ku manaystay muslimiinta amiirkii mu'miniinta cumar ibnulkhadaab allah ka raali noqda wuxuu tusaale u ahaa mu'minka sida dhabtah ugu faanaa islaamka wuxuuna cid waliba dariinsiin jiray sida islaamka uu xadaaradda iyo horumarkuba uga horseeday bashariyadda wuxuuna muslimiinta soo xasuusin jiray jahliga iyo liidnaantii ay ku jireen ka hor intii uusan islaamku soo daahirin sheekh qaasim arriimi wuxuu adkeynayaa qadiyadda la xidhiirtaa in ay muslimiinta ku faanaan diintooda ayna weyneeyeen waajibaadka shacaa'irta islaamiga ah arrinkaas oo ay ku muujin karaan maqaamka diintooda iyagoo uga dayanaya saxaabada iyo salafka فمسألة الاستعلاء mas'alada ah inaad cadowgaaga ka santaagto oo aad ku faanto waxa aad haysato waa arrin aad muhiim u ah marka aan akhrinayo taariikhda nebiga sallallahu calayhi wasalam oo aan baranayo waxaan baranayaa anigoo ku faanaya oo sharaf dareemaya wixii iyaga ka soo harana waxaan u arkayaa inay yihiin wax liita marka aan taariikhda dagaaladii ay gaaladu galeen ka hadlayana waxaan ku fiirinayaa aragti xaqiraad ah xitaa haddii ay wax un faa'iido ah ku jiraan waan ka qaadanayaa balse markii aan faa'iido aragti ama qodob dagaalada ku saabsan ka qaato waxaas ay gaaladu qoreen kadibna aan arko inay khilaafsan yihiin kitaabka allah iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasalam ma tuurayo oo keliya balse cagta hoosteeda ayaan gelinaya waana ka santaagayaa sababtoo ah waxaan iska diiday wax khilaafsan wixii ay allah iyo rasuulkiisu yidhaahdeen sidaas ayaa gaalada looga faanaa halkaas ayaana guusha laga helaa sababtoo ah waxaad tahay qof ku faanaya waxa uu haysto balse ma ahan inaad ku labalabayso waxa aad haysato halkaas waxaa ka dhalanaya kalsooni darro marka waa inaan gaalada iska weynaysiinaa oo aan ogaanaa in arrintaas ay tahay cibaado aan allah ku caabudayno islaamku waa mid ka dejiye nidaam lagu kala hago bashariyadda shayna kama uusan tegin ilaa waa uu ka hadlay waxaa shamuuliyadiisa iyo dhammaystirnaantiisaba uu ku gaaray guud ahaan dunida qarniyo badanna ka talinayey hase ahaatee gaalada oo arrinkaas dareensan kana faa'iidaysanaya qaflada muslimiinta ee gacanta ku dhigay hoggaanka dunida islamarkaana degsaday qorshaal dhagaraysan oo lagu mashquulinayo muslimiinta laguna dhicisaynayo awood kasta oo ay u yeelan karaan in ay dib usoo laabato haybaddii ay ku lahayn caalamka waxaa gaalada ay sidoo kale kol horeba bilaabeen shirqowle ay muslimiinta gudaheeda ugu faafinayaan dhaqanada ka jira waddamada reer galbeedka si ay dalalka muslimiinta ugu hubsadaan shucuub aan rajo laga qabin inay dib usoo nooleeyaan fariidada jihaadka ay awoyaashood ku qabsadeen dunida islaamkana ugu faafiyeen guudkeeda xilli ay gaaladu ka hebaysan jirtay sheekh cabdulilaah allaha xifdiya waxa uu si kooban isku dultaagaya sida ay muslimiintu bacdallah nidaam sal fadhiya oo uu hagayo islaamka uga hirgeliyeen caalamka isagoona sheegay in cidda dadka ka gadaysa waqti xaadirkan in islaamka ay dowladnimadu yihiin kuwa aan isku shaqo ahayn ama aan isla meel dhigi karin ay tahay gaalada doonaysa in diinta ay dadku ka fasaadaan diintii sidaa ahayd ee kitaabkii markii lagu hagay ee sunnadii nebiga lagu hagay ee raggii hoggaanka ay qabteen diinta fahamsanaa ee nebiga la mucaasiraya suu diinta maana dowladda u sameeyey iyo iyo hadaafteedii garanayay markay hogaaminayeen ma jirin waxa la yidhaahdo diinna waa gaar dowladnimana waa gaar fikrad jirta iyo mid la fahmi kara xataa maahan qofka muslimka hadii loo sheego maba fahmi kareen laakiin maanta markii gaalo ku celcelisay ku celcelisay ku celcelisay oo ay maquuladoodii ahayd beenta sheeg sheeg sheeg ha laga rumaystee ay ayay tiibaa dhacday markay shalay dowladdu iyo ay gacanta ku haysay diintu ay hogaysay dowladdana maxagee la gaadhay maxaa lagu sugnaa muslimiin maxay ku sugnaayeen maanta oo intay gaala durbaan noo tuntay lagu yidhi diintiinu dowladnimada lama jaan lama jaan qaadi kartee ka taga saad u noqotaan niman ilbaxa u noqotaan meesha ina geysay iyo baaba aan ku sugannahay iyo maaragtay burburka inagaga dhacay arrinta inoo keentay hal taana ha fiiriyeen markaas usoo baxaysa xaqiiqadu waxaa weeye diintuna waa dowladda dowladduna waa diintaan leenahay oo dowladdu waa wasiiladii lagu gaadhay dee diinta in lagu ilaaliyo laguna dhaqo dadkaan leenahay gaal waxa weligiiba ha iska maaragtay warbaahintiisa iyo cilaankan maanta uu helay iyo haku warkiisa haku fidiyo oo dadkii ha isku daya inuu ka dhaadhiciyo inta badan waxaa ereybixanadaas laga soo guriyaa gaalada reer galbeedka kuwaasoo islaamka u sawiraya inuu yahay diin ka madax banaan siyaasadda iyo maamulka dowladda arrinkaas oo ay soo gurinayeen siyaasiyiin ay soo dhaqan xumeeyeen gaalada oo aan matelin muslimiinta waa kuwa fagaarayaasha la taagan in aysan marnaba raali ka ahayn in islaamka lagu dhaqmo islamarkaana si cad u sheegaya in uu yahay mid aan suuragal ahayn in wax lagu maamulo casrigan diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no waxaan ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo niman naga caqli badan maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka there's a reason ay u kala sooceen it's not joke ma ahan oo naga caqli badan yihiin waxay dhaheen baashan hala kala sooco aniga marka waxaan qabaa marka in la kala sooco dhanka kale ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wixii ay hurudaba waa midii mar un soo toostaa waxayna had iyo jeer bacaan ku yihiin ka sariigashada dulliga iyo liidnaanta ay koox karidooday diintooda ay isku dayayaan inay ku wasakheeyeen sharafkooda waxay yaqiinsan yihiin in marnaba aysan gaalada u noqon doonin addoomo kadib markii ay ogaadeen qiimaha ay leedahay in ay addoommo u ahaadaan allah subxaanahu wa tacaala inta ay haystaan kitaabka qur-aanka ayna akhrinayaan siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa ugu dambeyn waxaan idiin soo gudbinayaa mid ka mid ah sheekooyinka oo sheekh qaasim arriimi allah u naxariista kaga hadlay isku dayada ay reer galbeedku ku doonayeen inay ku gaalaysiiyaan fasaadka xumaantan ugu dhex faafiyaan mid ka mid ah shucuubta waddamada muslimiinta iyo sidii uu ku soo idlaaday isku daygaasi هنا ال- ال- وزير المستعمرات الفرنسي قال كلمة هذه الكلمة تدل على عمق nin faransiis ah oo ahaan jiray wasiirkii mustacmaraadka ee dowladda faransa ayaa wuxuu hadda ka hor yidhi kelimad aad u xeel dheer wuxuu yidhi maxaan samayn karaa haddii uu qur-aanku ka awood badan yahay faransiiska u fiirso hadda annaga majaalka aan ka shaqayno ragga wax ka qora arrimaha ciidamada iyo wixii la mid ah ugu horreyn waxay daraaseeyaan dabeecadaha qofka bini'aadamka ah muxuu yahay qofku maxaa ku dhiirigeliya shaqada maxaa niyajabka ku keena maxaa u horseeda inuu guul gaaro waxay guud ahaanba daraasaynayaan qofka arrintaas qur-aankiina ayay ku jirtaa wuxuu ka sheekaynayaa qofka bini'aadamka ah annagu isma barbar dhigayno balse waxa keliya ee aan ka wadaa waxay tahay in haddii aad doonayso inaad ogaato qofka aad tahay iyo halka uu asalkaagu ahaa waa inaad fiiriso qur-aanka marka aan ka hadlayo geesinimada deeqsinimada akhlaaqda iyo wixii la mid ah bal fiiri waxa qur-aanka ku jira iyo waxa ay gaaladu meelaha la taagan yihiin marka ninkaas gaalka faransiiska ah wuxuu leeyahay caqabada muslimiinta oo dhan waxay ku jirtaa qur-aanka marka maxaan samayn karaa buu leeyahay haddiiba uu qur-aanku ka awood badan yahay faransiiska kelimada uu ninkan yiri qiso ayay leedahay markii ay faransiisku qabsadeen wadanka jazaa'ir boqol labaatan iyo sideed sano kadib ama boqol iyo soddon sano kadib ayaa waxay qaadeen gabdho muslimaad oo reer jazaa'ir ah waxay geeyeen wadanka faransiiska kow iyo toban sano ayay wax barayeen luuqadda faransiiska ayay soo bareen qaabka ay u labistaan ayay soo bareen dhammaan wax weliba oo faransiiska lagu yaqaano way bareen kadib waxay dib ugu soo celiyeen jazaa'ir wasiiradii iyo dad fara badan ayay isku keeneen si ay u tusaan gabdhahan ay soo tababareen si ay bulshada ugu dayato xaflad weyn ayay qabteen gabdhihiina way keeneen si ay abaalmarino u guddoonsiiyaan kadib markii koob iyo toban sano ay kusoo noolaayeen wadanka faransiiska markii fagaarihii xafladda la isugu yimid gabdhihii waxay xafladda u soo baxeen iyagoo dhammaantood wada xijaaban arrintaas fajiciso iyo filanwaa ayay ku noqotay faransiiskii micnaha waxay la fajiceen dadaalkii koob iyo toban sano ay gabdhahaas kusoo bixinayeen oo iyagoo yaryar ay qaadeen haddana soo baxay iyagoo xijaaban markaas ayuu wasiirkii faransiiska ahaa wuxuu yidhi maxaan samayn karaa haddiiba qur-aanku uu ka weyn yahay kana awood badan yahay faransiiska qur-aanku waa sidaas mar waliba oo aan ku dhegno marjicyadeena ah kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan ka helaynaa awood dheeri ah sidoo kale waxaa la mid ah hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam ma jirtaa cid akhlaaq ku gaartay nebiga maya ma jirto bal fiiri mid ka mid ah mustashriqiinta lagu magacaabo bactol wuxuu leeyahay muslimiintu waxay awoodaan inay ilbaxnimadooda si deg deg ah ugu faafiyaan caalamka si la mid ah sidii ay horeyba ugu faafiyeen sababtoo ah diintii ay berigaas haysteen ayaa weli taagan balse shardi ayuu ku xiray kaas oo ah inay usoo laabtaan akhlaaqdii ay berigaa hore lahan jireen sababtuna waxay tahay buu yidhi caalamka aan ku noolnahay hadda ee ay akhlaaqdu ka maran tahay ma hor istaagi karo ilbaxnimada muslimiinta akhlaaqda ay muslimiintu leeyihiin xilliga dagaalka waxay ku kalifaysaa cadowga kasoo horjeeda in ay yidhaahdaan kaalaya oo naga badbaadiya dadkan aan la noolnahay taariikhda ayaana arrintaas ka markhaati kacaysa haddaba arrimahaas oo dhan halkeen ka qaadanayna haddii aynan diinteenna iyo taariikhda hogaamiyaasheena ka qaadanin marka laga yimaado sidii uu islaamku ilbaxnimada ay horumarka uga horseeday caalamka nidaamka maamul iyo midka bulshada ku jiraan waxbarashada dhaqaalaha caafimaadka xisaabaadka iyo culumta kale oo dhammaanba muhiim u ah nolosha waxa uu sidoo kale islaamku dunida ku faafiyey nidaam cadaaladeed oo ay u wada sinaayeen dhammaan inta ku nool caalamka si ka duwan sharciga keymaha iyo nidaamka isku awood sheegashada ee casrigan ka jira caalamka kaasoo ugu wacantaha shareecada islaamka iyo isku xukunkeeda uu caalamku tabayo taas oan lagu soo celin karin waxaan ka ahayn waddadii ay u mareen jiilkii hore ee saxaabada iyo taabiciinta taasoo haljihaadu fii sabiiliillah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh